bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda isnaa qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo maanta soo xiray shirka wadatashiga qaranka ee doorashooyinka soomaaliya fatahaada haweyga shabeelle oo saameeyey qaybo ka mid ah ganacsiga magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle wasaaradda caafimaadka hirshabeelle oo magaalada jowhar ka daahfurtay tababar ku saabsan wejiga labaad ee covid nteen maamulka hirshabeelle oo baaq u diray qoysaskii ka barakacay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada beledweyne xubnaha sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah dowladda qatar oo shaacisay cadadda lacagta ay ku bixinayso dhismaha magaalada barakeysan ee khaza dhegeystayaal intaad maqasheen waa qodobada warka habeenimo idaacadda isnaay haatana u diyaargarooba kuwaasi oo faah-faahsan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in xanuunka coronavirus ama covid-19 uu halis caafimaad ku yahay dunida marka qof uu qufaco hindhiso ama uu hadlo waxaa afkooda ama sankooda ka soo baxa dhibco yaryar kuwaas oo laga yaabo in uu la socdo fayraska cudurka coronavirus haddii aad aad ugu dhowdahay waxaad jiidi kartaa dhibcaha ay la socdaan fayraska covid-19 haddii qofka uu cudurka qabo ilaali kala fogaanshaha u jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si aad gacan uga geysatid yaraynta faafidda covid-19 iska ilaali in aad dadka gacanta ku salaanto taas beddelkeed gacanta u haati ama madaxa u rux si dadka aad u salaanto naftaada iyo dadka kale ka ilaali cudurka oo istallaal dadka da'da ah shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa qaba cudurrada daran waxa ay halis ugu jiraan in uu xanuunka ku dhaco waxaana lagula talinayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan isku tallaalaan tallaalka oxford astrasonic covid-19 waa difaac adag oo ka hortaga faafitaanka cudurka covid-19 oxford astrasonic covid-19 waxaa ansixiyey in la adeegsan karo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya tallaalka kadib xiro maaskaro siina wad tallaabooyinka fayadhowrka caafimaadka raac tallaabooyinka caafimaadka ee saxda ah ee maamulka caafimaadka deegaanka kana qaada tallaalka deegaankaaga xusuusnow qaybtaada waad ka qaadan kartaa si aad gacan uga geysato yaraynta faafitaanka coronavirus
madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta soo xiray shirka wadatashiga qaranka ee doorashooyinka soomaaliya waxaa marmurtiyeed laga soo saaray shirkii madasha wadatashiga doorashooyinka ee muddada afarta maalmood a ugu socday teendhada afisyooni ee magaalada muqdisho ra-iisul wasaare roble madaxda shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir qodobada heshiiska doorashada ee lasoo bandhigay ayaa waxaa ugu waaweyn kow in dib u eegis lagu sameeyo soo jeedintii guddiyadii ku shira baydhabo labo in xafiiska ra-iisul wasaaraha loo gudbiyo guddiyada maamulka doorashada ee labada heer ee cabashada ka jirta muddada saddexda maalmood gudahood saddex in guddiga doorashooyinka ay dhexdooda iska soo doortaan guddoonkooda afar in guddoomiyaha garbahaar iyo maamulkiisaba uu soo magacaabo madaxweynaha jubbaland in amniga ay sugaan amisom booliis ah shan in guddiga doorashada somalilan uu lix xubnood usoo magacaabo guddoomiyaha aqalka sare lix in ciidamada aysan ku milmin siyaasadda toddoba in lixdan maalmood gudahooda ay dhacdo doorashada soomaaliya arrintan somalilan waxaa loo xilsaaray ra-iisul wasaaraha asiga oo la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed fatahaadaha webiga shabeelle ayaa saameeyey qeybo ka mid ah ganacsiga magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle siduu warbixintaani ku faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle daadadkii ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulooyinka kaabiga ku haya magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa sababay saameyn ballaaran oo soo gaartay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ku nool fatahaadaha ayaa saameyn dhinaca ganacsiga ku yeeshay magaalada jowhar waxayna sababeen sarukac ku yimid maciishadda cabdikaafi maxamed ibraahim oo ah milkilaha maqaaxidda rayaan ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen cunooyinka uu iibiyo
walaahi horta saameyntu ma yara sababtoo hadde magaaladu waxay noqotay magaala afardadaan ay biyo ka fadhiyaan saasay tahay haddana maxaan ku dhahay magaaladu waxaa umaleysa jawi cilcilla inay tahay marka waxaan joogaynaa inay wadooyinka noo furmaan adaaledno maamulkuna ay ka shaqeeyaan saameyn dhaqaale sababto ah magaalada joogeed waa joog cillaah sababto de magaalada waxay noqotay afar dadaan biyo ka fadhiyaan ee dadkii ka xaniman yihiin marka waa dareemi kartaan kolleyba saameynta ay yeelan karto wallaahi kolleyba dadku soo dhoweynta soo dhoweyn fiican bay nagala kulmaan oo baahiyaha kala duwan ee dalabkooda ku xiran yihiin dhinaca kale cabdikaafi ayaa hoosta ka xariiqay in bulshada maqaaxida ku xidhan ay u badan yihiin isticmaalka cuntada wadaniga
maqaayad magaceedana waxaa la rayaan fast food maqaayadu waxay iskugu jirtaa restaurant iyo cafeteria iskugu jirtaa sideedaba cashooyinka fudud iyo cashooyinka maxaanku dhahaa sida briiska baastada cambuulada wadaniga intaba waa ku sameynaa sharaabada oo kale marka waxaa laga helaa oo kale de saambuusaha cashada fudud sidaa u taqaanaan burka waxyaalahaas oo dhan ukunta wallaahi kolleyba hadda dee anigu magaaladaas uma kurgelin laakiinse kolleyba annaga saambuuska laba nooc baan sameynaa oo dee saambuusk mid waxaan ka dhignaa hilib khaasa oo dadku dalabaad u bateen oo aan shan kun gadno iyo mid maxaan ku dhahay saddex kuna sidoo kale waxaa maqaaxidaasi kula kulmay cabdiweli maxamed cusmaan oo ka mid ah macaamiisha ku xidhan maqaaxida rayaan ee magaalada jowhar wuxuuna tilmaamay inuu aada u jecel yahay cundooyin ay ka mid yihiin soorta iyo cambuulada oo loo yaqaano wadaniga waxaan ahay macaamiisha ku xidhan maqaayadda rayaan fast food oo mar walbo iyo mar walba ku xiran waxaan aada iyo aada u mahadcelinayaa shaqaalaha ka shaqeeya maqaayadda oo na siiyo cundo aada iyo aada u fiican sidoo kaleeto soo dhaweyntana aada ugu fiican yihiin waxaana kamid a cunooyin laga helo cunooyin fudud cunto fudud iyo cunto take away waxaan jeclaha cunada wadaniga sida cambuulada cambuulo ay nuuc oo kala duwan magaalada jowhar waxaa kusoo badanaya maqaaxidaha lagu kariyo cuntooyinka kasoo go-a dhulbeereedyada deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe oo inta badan bulshadu ay aada u isticmaalaan wasaaradda caafimaadka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar ka daahfurtay tababar ku saabsan wejiga labaad ee covid wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa tababar ku saabsan barashada talaalka covid u furtay dad laga soo kala xulay degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe tababarkan ayaa waxaa daah furay wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxudiin mukhtaar mucalim tusaale laba bil ka hor waxaa runtii qeyb ka aheedeen tallaalkii oo coronavirus waana ognahay dadka markaas ugu riskiga badnaa in aad tihiin sidoo kale maalmaha soo aadan iyadana waxaan rajaynaynaa inuu dib u bilaabo doono dooskii labaad sababta laydinkugu yeerayna qeybay ka tahay maadaama arinta ku saabsan tallaal iyo waxyaabaa la xiriiro riski riskiga markaas ee aada u ballaaran ay leedahay haddana kii horo ama tallaalkii horo si emergency ama degdega ama markaas xaaladda u guud ahaan xumeeday waddanka aanan adkeeda in la isku safro degmooyin kala duwan ay yimaadaan meeshaan waxaan ugu aadina halkan in aan uga faa'iidaysano waqtiyada dambo amba ee dooskii labaad si markaas aad wax badan oo horay idinkaga maqnaay la idinkuugu faa'iideeyo ujeedka tababarkaani ayaa waxaa ka warbixiyey madaxa mashruuca talaalka wasaaradda caafimaadka saynab cabdulle maxamed iyo agaasimaha waaxda qorsheynta wasaaradda caafimaadka cabdiqaadir mucalim tareyni ah n o b v two oo kaasoo n o b v waxaana kasoo qayb galay cadale mahadaay warshiiq balcad jowhar intaasaa kasoo qayb gashay oo kooljiin obareytarada ah iyo madaxa kooljiinka midhal shabeelle iyo anoo ah e b i state hirshabeelle waxaana tallaalkaas oo hadeerta nagu cusub oo ladhao n o b v two waa tallaal cusub oo waa tallaal cusub oo loogu talagalay in lagu xakameeyo boolyada ka dhalato bulaacadaha si ay boolyada ka dhalato bulaacadaha waxaana la rabaa in uu xakameysmo tallaalkaas waxaa la helay adeerta kaysas oo ah maxay ahayd toole a f b boolyada oo curyaamiinta ah waxaa laga helay sagaal iyo labaatan kays sagaal iyo labaatankaaas kays saddex iyo toban kays waa female waa dumar yacni waa gabdho lixiyo toban keesna waa meyl talaalkaas marka o n l b v tuuga waxaa lagu xakameynaa talaalkan faafo oo ah cudurada faafo kaasaana isugu nimaadna maantay in kooljiinada la abdheyt gareeyo si ay ola socdaan talaalka cusuboo soo kordhay muhiimadda waxaa waaye meeshaan laiskugu imaaday kooljiinnada ka jiro midhal shabeelle degmooyinkooda kala duwan sidii ay uga faa'iidaysan lahaayeen maxaa la dhahaayey traininkan haddii ahaan lahayd sidii maaragtay faksiinka iyo howlihii soconhayay ee ku saabsanaa covid sidii looga faa'iidaysan lahaa waaye iyo qaabkii operationiska ay markaas looga shaqayn lahaa oo ay u noqon lahayd shaqada mid wanaagsan rol outkan muhiimad gooniyuu idiin leeyahay taasoo ah in looga faa'iidaysto sidii qorshayaalka ay maaragtay uga hirgeli lahaayeen dadka kooljiinnada joogo ay uga faa'iidaysan lahaayeen qaabka xanaanaynta iyo sida maaragtay loo looga taxadiro markaasi qalabka la keenahayo iyo maaragtay faksinkii la keenahayey oo la rabay in la operate gareeyo ama maaragtay la ilaaliyo marka muhiimad gooniyuu idiin leeyahay waxaan rajaynayaa wuxuun socon doonaa muddo saddex berye saddexdaas beri waxaan rajaynaynaa inaad say tahay oo aad uga faa'iidaysan doontaan waxaa la filayaa in magaalada jowhar caasimada dowlad goboleedka hirshabelle uu soo gaaro wejiga labaad ee xanuunka covid sagaal iyo toban maamulka hirshabeelle ayaa baaq u diray qoysaskii ka barakacay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada beledweyne siduu warbixintani kusoo koobaya cusmaan cabdalla cusmaan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle siraaji sheekh isxaaq wasiire iyo xildhibaano ka tirsan dowlada federaalk soomaaliya oo dhowaanahan beledweyne ka waday dadaalo lagu xalinayo beelo ku dagaalamay duleedka magaalada beledweyne ayaa kulan ay markaasi la qaateen horjoogayaasha dhinacyada dagaalamay waxa ay ugu dambeyn ballanqaadeen inay markaasi nabadda ka shaqayn doonaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle siraaji sheekh isxaaq ayaa ugu baaqay bulshada in ay nabadda ka shaqeeyaan oo ay ka hortagaan cid kasta oo abuuraysa falal amniga liddi ku ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed ayaa ugu baaqay shacabka ka barakacay deegaanada ay colaada ka dhacday inay dib ugu soo laabtaan guryahooda maamulkana uu ka shaqayn doono sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa cid kasta oo dagaalka sababtiisa uga qaxday beledweyne gaar ahaan xaafadda hillaac ha ku soo noqoto ayuu yidhi guryahooda alle ka sokow annaga ayaa u joogna oo u ballanqaadayna ma arkayaan wax dhibaato ah cid walbana waxaan ka rajaynayaa in ay guryaheeda iyo goobaheeda ganacsiga kusoo laaban doonto ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabelle yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed oo warbaahinta la hadlayey dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ayaa waday dadaallo ay ku doonayaan in gebi ahaanba lagu soo afjiro colaada beelo walaalo ah ku dhex martay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyada oo cid walba oo dhinacyadaasi ka mid ana nabadda ay wada qaateen waxaana hadda magaalada beledweyne deegaanada ku dhowdhow laga dareemayaa saansaan nabadeed oo markaasi bulshadu ay bilaabayaan in dib deegaanadoodii ay ugu soo laabtaan warka habeenimo idaacadda isnaay ayaad weli maqlaysaan dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubnaha sarifkaha iyo suuqyada magaalada jowhar waxaa inoo soo jeedanaya cabdiweli axmed hilowle mahadsanid xaliimo cali ibraahim dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada boqolka dollar ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala sarifanayaa heerka qabashada laba milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga halka heerka bixinta suuqyada magaalada jowhar lagu kala sarifanayo laba milyan lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga haafka sokorta ayaa suuqyada magaalada jowhar waxaa lagu kala iibsanayaa sideed iyo toban dollar oo u dhiganta afar boqol lixdan iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga guud ahaan xubinta sarifka iyo suuqyada waanageynta dib idinkugu celiyo qeybaha kaareeg warka habeenimo iyo xaliim cali ibraahim aada u mahadsan yahay hiloole ayuu kaasi haynala socodsiinayay xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar markana qatar ayaa arbacadii ku dhawaaqday inay shan boqol milyan oo dollar ay ku bixin doonto dib u dhiska gaza kadib markii magaaladani ku taalo falastiin ay burburiyeen duqeymo ay israa'iil ku waday koo iyo toban maalmood oo xiriir ah dowladda qatar ayaaba ku dhawaaqaysa shan boqol milyan oo dollar oo ah taageero dib loogu dhisayo gaza waxaana sidaasi soo duwiidgareeyay wasiirka arrimaha dibadda qatar sheekh maxamuud bin cabdiraxmaan qatar waa taageero muhiim ah oo ay leedahay kooxda xamaas ee maamusha marinka khaza lacagtan ayaa looga dan leeyahay inay caawiso dadka khaza ee wajahaya caqabadaha ka dhashay weerarada israa'iil ee dhowaa ay kaalin ka geysato dib u dhiska goobaha adeegyada ee khaza taasi oo sii dheer tahay guryihii la burburiyay waxaa sidaasi tiri wakaalada wararka rasmiga ee qatar ee q n a duqeymaha israa'iil ee khaza ayaa bilowday tobankii mey kadib markii rabshadaha ka dhacay masjid al aqsa ee magaalada qudus oo keenay inay xamaas gantaalo ku tuurto israa'iil weerarada oo socday kow iyo toban maalmood ayaa khaza ku dilay laba boqol konton iyo afar qof oo falastiyiin ah oo ay ku jiraan lixdan iyo lix caruur ah waxaana dhaawacmeen in ka badan hal milyan iyo sagaal boqol oo ruux oo kale sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee gaza dhinaca kale gandaalo ay xamaas ku garaacday israa'iil ayaa galaaftay labaiyo toban qof oo ku nool israa'iil oo ku jiro qof hindi ah iyo laba qof oo kasoo jeeday talyaani oo shaqo u joogay sida ay sheegeen kooxaha caafimaadka qiyaastii saddex boqol konton iyo toddoba qof oo kale ayaa ku dhaawacmay waxaa hadda socday dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu xoojinayo xabajoojinta aan cago adag ku taagnayn oo ay ka shaqaynaysay masar guud ahaan warkai habeenimo intaas ayaan kusoo afmeerayaa tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo